bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax ee raadiyo dalsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka jabuuti iyo shir caalami oo kaga qaybgalaya dhih jabuuti faafayno dheeraad oo ka soo baxaya dagaallo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo isku garab iyo al-shabaab iyo khasaaraha ka dhasha oo kordhay daadad xooggan oo khasaare kala duwan dhaliya oo ku soo rogmaday magaalada qardhe ee gobolka bari ee maamulka puntland gudoomiyaha gobolka banaadir oo war ka soo saaray dagaalka xilligan dowladda soomaaliya kula jirta al-shabaab ee ka socda qaar ka mida gobollada dalka wararka dibaddana waxaa qaybka dowladda ruushka oo duqaymo la beegsata xarumaha tamarta ee dalka yukrain iyo dowladda turkiga oo afti u qaadaysa xidhashada xijaabka ee dumarkii xarumaha dowladda ee dalkaasi ka shaqeeyo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa maalinimo axada taariikhda waa labaatan iyo saddexda bisha tobnaad laba kun labaatan iyo labo waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad dhegaysateen iyo kuwo kale oo ayna anbaqaadna aynu ku bilowno madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa xalay gaaray dalka jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar shaqo ku gaaray dalka dhi jabuuti waxaana si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka magaalada jabuuti madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jabuuti kaga qaybgalaya shir looga hadlaya isbeddelka cimilada abaaraha soo noqnoqday ee aafeeya gobolka geeska afrika madaxweynaha ayaa khudbad dhinacyo badana ka jeedi doona halkaasi shirkaasi oo kaga hadlaya isbeddelka cimilada dhibaatooyinka kale ee ka jira dalka sida dagaalka xilligan dowladda ay kula jirta al-shabaab abaaraha wuxuuna kala hadli doonaa madaxda kasoo qayb gasha arrimo kaleoo dhowra madaxweyne xasan sheekh maxamuud intuu ku sugan yahay dalka jabuuti waxa uu wada hadallo qoto dheer oo iskaashi ee dalalka dhinaca ammaanka iyo la dagaalanka al-shabaab la yeelan doonaa dhigyada dalalkaasi kasoo qayb gala iyo sidoo kale dhigiisa ismaaciil cumar geelle markaana waxaa warar kala duwan ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhasha dagaal shalay ka dhacay deegaanka masjidka cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe wariyaheenna abuukar dayax oo ku sugan magaalada cadale ayaa faahfaahinno dheeraad la socda ayaa warkan soo diray
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa gelinkii dambe ee maanta si toosa ula wareegay gacanku-haynta deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe deegaankan oo muddo fog ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta waxaa suura gashay inay si toosa ula wareegaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee ay horkacayaan xildhibaanada iyo saraakiisha beesha mudulood ee muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada cadale iyo degmada raagaceel leh ee isla gobolka shabeellaha dhexe ciidamada la wareegay deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyey isku uruursanayey deegaano kaabiga ku haya degmada raagaceel leh ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ugu dambeyn gelinkii dambe ee maanta suuro gashay ciidamadu inay si toosa u galaan inkastoo hawada laga saaray isgaarsiintii deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe haddana wararkii ugu dambeeyey ee la helayo waxa ay sheegayaan in halkaasi howlgallo ay ka wadaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee gelinkii dambe ee maanta sida tooska ah ula wareegay deegaankaas saraakiisha ayaa u sheegay dadka deegaanka inay isdejiyaan islamarkaana aysan jirin wax dhibaato ah oo deegaankan ka dhici doona waxaana ay sheegeen sidoo kale inay hore usii socon doonaan tan iyo inta ay gacanta ku dhigayaan deegaanada kale ee shabaab ay ka maamulaan qaybo ka mida shabeellaha dhexe abuukar dayax warbaahinta dalsan degmada cadale shabeellaha dhexe
warka subax ee raadiyo dalsan ayaad dhegaysanaysiin markaana magaalada qardha waxaa khasaare kala duwan dhaliya daadad xalay xilli dambe kusoo rogmaday magaalada qardha ee gobolka bari ee maamulka puntland waa xalay magaalada qardhe kusoo rogmaday ee maamulka puntland daadad xooggan oo geysta khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed sida ay ku soo warramayaan dadka ku sugan magaaladaasi daadadkan ku soo rogmaday magaalada qardha ayaa yimid kadib markii ilaa saddex tog oo magaalada ku soo dhaca ay biyo fara badan meelafo ka keeneen islamarkaana ay ku soo rogmadeen inta badan xaafadaha magaalada welina biyaha ay ku dhex jiraan oo dhex fadhiyaan boqolaal dad oo ka mida dadka degan xaafadaha magaalada qardha ayaa la arkayay iyagoo ku go'dooma guryaha magaalada ay ka degganaayeen kuwaa oo loo sameeyey gurmad lagu soo badbaadinayo sida lagu arkaya muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada inta la xaqiijiyay laba qof oo da-ah ayaa ku geeriyoota daadadka xalay kusoo rogmaday magaalada qardho waxaana sidoo kale burbur xooggan soo gaara guryo badan dad shacab ay degganaayeen iyadoo xalay bannaanada waaga ugu barya dadkaasi dhaawac dad kale soo gaara hayaa jiray walow si dhaba ilaa iyo hadda aan loo xaqiijin bishii abril laba kun labaatan ayaa daadad sidaan oo kale kusoo rogmadeen magaalada qardho ee maamulka puntland waxayna geystaan khasaaro weyn waxaana dadka shacabka ee soomaaliya gurmad u fidiyeen dadkii ku waxyeeloobay magaalada qardho daadadkan ayaan ahayn markii ugu horreysay qardho ay kusoo rogmadeen waxaana daadka xalay magaaladaasi kusoo rogmaday uu sababay khasaaro dhinacyo badan isugu jiro markaana guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa war ka soo saaray dagaalka xilligan dowladda soomaaliya ay kula jirta al-shabaab oo qeybo ka mida gobolada dalka ka socdo waryaheena xuseen washington ayaa ka waramayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jamcaale madaale ayaa xalay cisbitaalka ciidanka xoogga ee magaalada muqdisho ku booqday dhaawacyada ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo kusoo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka masjid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale guddoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa u kurgalay xaaladda caafimaadda dad qaba dhaawacyo kala duwan kuwaas oo laga keenay gobolka hiiraan islamarkaana kusoo dhaawacmay qaraxyo ka kala dhacay magaalooyinka buraburde iyo sidoo kale maxaase ka tirsan gobolka hiiraan duqa muqdisho ayaa lagu bariyay dhammaan dhaawacyada ku waxyeeloobay howlgallada ka socda dalka in uu caafimaad deg dega la siiyo isagoona xusay in ay garab taagan yihiin ciidamada kala gedisan ee qalabka sida iyo kuwa shacabka ee dagaalka kula jira al-shabaab guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo sii hadlayay ayaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan ugu baaqay loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab waa soo hadalka udhigay guddoomiyaha gobolka sidoo kale guddoomiye sheekh yuusuf jamcaale madaare ayaa dalbaday in ciidanka xoogga lagu garab istaago sidii guud ahaan dalka loogu xoreyn lahaa al-shabaab waa soo hadalkiisa kusii yiri guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jamcaale madaare dhaawacyada laga keenay deegaanka masjid cali guduud ayaa lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho waxaana la dhigay cisbitaalka ciidanka xoogga halkaas oo uu ku booqday guddoomiyaha gobolka si kastaba dagaallo culus oo dhaliyey khasaare fara badan ayaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka masjid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay weligaas kor fadhiyaan dhinacyada iyadoona dagaalkaas uu dhex maray ciidanka xoogga kuwa deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wararkii ugu dambeeyay helayay sheegayaan in deegaanka masjid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe ay xalay duqeyn ay ka fadhiyeen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee mareykanka
aada ayaad u mahadsan tahay xuseen washington markaana wararka dibadda kaaliyo u dhow madaxweynaha dalka ukrein ayaa sheegay in ku dhowaad hal milyan iyo bar qoysasa oo ku noolaa ukrein ay koronto la-aan wajahayaan iyadoo mawjado cusub oo weeraraha ruushka la beegsaday kaabayaasha tamarta ee muhiimka ah ee dalkaasi ukrein shaqaalaha qaranka ee korontada ukrein ayaa sheegan weeraradii ugu dambeeyey ay sababi karaan khasaare kala duwan ee duqeymihii xoogganaa ee socday dhowr maalmood ee horaantii bishaani magaalooyinka ay dhibaatadani saameysay waxaa ka mid ah magaalada dekadda leh ee odsesa ee ku taalla koonfurta dalka ukrein warbaahinta dalkaasi ayaa ku waramaysay in istaraatiijiyadda ruushka ay tahay mid dhaawacaysa kaabayaasha muhiimka ka hor xilliga jidaalka iyo dagaalka loo geysanayo ee ka baxsan jidaha hore ukrein ayaa dhankeeda horumaro ka samaysa weerarada dhanka waqooyi bari ee koonfurta dalkaasi dagaalka ruushka ukrein ayaa meel adag maraya iyadoo marba marka ka dambeysa ay kusii baahaya dhammaanba dalalka dariska la-ah saameynna uu dhammaan dunida inteeda kale uu ku yeeshay weerarada iyo duqeymo kala joogsi aan lahayn ayuu diyaaradaha iyo sidoo kale gantaalo saameyn xoogan sababay ay ka geysteen ee ruushka uu leeyahay gudaha ukrein maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo khasaare kala duwan gaarsiiyey dhinacyo badan oo maaliyadda dalkaas iyo tamarta inta ugu badan ee kasoo wajahday dowladda ukrein ayaa dhankeeda waxay guulo xoogan ka gaartay dagaalka tooska ah ee ciidamada ukrein ay isku wajahayaan xaduudaha ay wadaagaan dalalka ukrein iyo sidoo kale ruushka oo toddobaadyadii ugu dambeeye dhacday balse khasaaraha ugu badan ee xilligani dowladda ee xalilada adah ayaa kasoo wajahay duqaymada aan kala joogsiga lahayn ee diyaaradaha iyo sidoo kale gantaalada tirada dheer ee ruushka ay la beegsanayaan goobaha muhiimka ee ku yaala gudaha dalka ukrain guud ahaan inta ayaan kusoo afmeeraynaa subaxnimadan warkii aad kala socoteen raadiyo dalsan khayaaray mid lamida intaa kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo welidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel